sabuuraddii sagaalaad qalbigayga oo dhan ayaan rabbiga ugu mahadnaqi doonaa waxaan muujin doonaa shuqulladaada yaabka leh oo dhan waan kugu farxi doonaa oo kugu raynrayn doonaa kaaga ah kan ugu sarreeyow magacaaga ayaan ammaan ugu gebyi doonaa cadaawayaashaydu markii ay dib u noqdaan way kufaan oo waxay ku haligmaan hortaada waayo adigu xaqaygii iyo dacwadaydiiba waad ilaalisay carshigaad ku fadhiday adigoo si xaq ah wax u xukumaya quruumaha ayaad canaanatay oo kuwa sharka lehna waad baabi'isay oo magacoodiina waad tirtirtay weligiis iyo weligiis cadaawayaashii way dhammaadeen oo weligoodba waa baaba oo magaalooyinkii aad afgembidayna xataa xusuustoodii waa baaba'day laakiinse rabbigu wuxuu weligiis u fadhiyaa sida boqor oo carshigiisiina wuxuu u diyaarsaday garsoorid oo dunida xaqnimu ku xukumi doonaa oo dadyowgana qumanaan buu ugu garsoori doonaa oo weliba rabbigu wuxuu kuwa la dulmay u noqon doonaa magangal oo kolkii ay dhibaataysan yihiinna magangal buu u ahaan doonaa oo kuwa magacaaga yaqaanna way isku kahalayn doonaan waayo adigu rabbiyow ma aad dayrisid kuwa ku doondoona rabbiga siyoon deggan ammaan ugu gabya oo waxyaaluhuu sameeyey dadka dhexdiisa ka caddeeya waayo waxaa iyaga xasuusta ka dhiigga ka aarguda oo isagu ma ilooba qaylada masaakiinta rabbiyow ii naxariiso bal eeg dhibaatada ay kuwa inacebu igu hayaan waxaad kor iiga qaaddaa irdaha dhimashada si aan u muujiyo ammaantaada oo dhan badbaadadaada aawadeed ayaan ugu farxi doonaa irdaha siyoon quruumihii waxay ku dhaceen yamayskii ay qodeen oo cagtoodiina waxaa qabsaday shabaggii ay qariyeen rabbigu waa ismuujiyey oo xukun buu dejiyey kii shar lahaa waxaa dabay shuqulkii gacmihiisa xigayoon seelaah kuwa sharka lahu waxay ku noqnoqonayaan shi'ool waana quruumaha ilaah iloobay oo dhan waayo kan baahan mar walba lama iloobi doono oo masaakiinta wax filashadooduna weligeed ma baaba'sanaan doonto rabbiyow sare joogso oo dadku yaanay adkaan quruumaha hortooda ha lagu xukumo rabbiyow iyaga cabsigeli oo quruumuhu ha is ogaadeen inay dad uun yihiin seelaah